لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قوله ومن شرط العلة أن تضرد في معلولاتها qowlkii uu yidhi saaxib almatni ama juweyne wa min shardi lcillati cillada shardigeeda waxaa ka mid ah an tadarida inay noqoto mid mudarida ama mustamiro oo joogto ah oo dee daa'ima fii macluulaatiha waxyaalahan axkaamta ah ee iyadu cillada ay u tahay ee iyada lagu cileeyey taas macnihii ay wa min shardi alcillati cilada shardigeeda waxaa ka mid ah min xaysu ilxaaqu lfarci marka la eego xagga xaysiyada iyo jihada faraca haleeshiintiisa la haleeshiinayo bil asli asalkan la haleeshiinayo oo sida loo haleeshiinayaana waa xukunkii asalku lahaa faraca la siin biwaasidatiha ciladan waasidadeeda oo dee ciladan farax asalka ku sugnayd ee faracii laga helay baa keentay in xukumkii asalku lahaa faracii aan siino waasidadii cilladu taas weeye haddaba cilladan waasidadeeda lagu haleeshiiyo kaa shardigiisa waxa ah an taddarida cilad cilladu inay noqoto cilo mudbarido ah macnaa mustamiro ah daa'imo ah oo joogto ah istimraarkii iyo dawaamkii wixii looga wadayna waa kanoon wa macna lidiraadi idiraadka macnihiisu waxa weeye annahu shaniya kulamaa mar kasta oo wujidad la helo alcilatu cilada fii suuratin suuro min asuwari suurooyinka ka mid oo waa jus-iyo ama mas'alo laga helo suurooyinka kaba mid ah wujida waa la helayaayo macahaa ay maca alcillati cillada maceedii waxaa la helayaa alxukmu xukumkii xukumkii ayaa la helayaa wadaalika kal iskaari weeye oo bal adigu markaa waxa weeyaan ujeedadu cilladan iyo xukumkan talaasum baa ka dhaxeeye islaasimitaan ay islaasimayaan marka cilladu dee mid aynu imka ictibaarino oo qiyaaskii aan u adeegsanno ay tahay xagga subuudka iyo sugnaansho ay sugnaanayaan oo markaa mar kastoo cilladii la helo xukumkii dee aynu cilladan markii horeba uga dhignay inay xukumkan cilladiisu ay tan ahayd ayaa la helayaa oo mar kastaba taasoo macnaa waxa ka dhaxeeya cilladii iyo xukumkii talaasum xagga subuudka iyo sugnaanshaha misaalkiina wuxuu inoogaba dhigay iskaarkii oo khamrada ilaahay inaga xarimay cilladeedu ama cilladii xukumkaasi waxa weeye inay tahay caqligii dadka ee dee waxyaalihii waaweynaayo ilaahay siiyuu xayawaankaba kaga soocnaa inuu doorinayo iskaarkaa weeye markaa istaarka khamradii baan kuba haynaa waana cilladii maxaa cillada idiraadkeedu noqon fa kullamaa mar kastoo wujida la helo al iskaaru sakhraamin shay wax sakhraaminayo fii shay iskaar ama sakhraamin fii shayin shay laga helo oo shay ashyaada ka mida waa halkii uu suurada markii hore kaba cabirae markan ka helo caqliga inuu doorinayo wujido taxriimu fiihi taxriimkii waxaasi uu xaaraamtaana waa la helayaa oo macnaa waxa weeye cilladii xukumkan lagu cileeyey taxriimu lkhamri waxayd iskaar haddaba idiraadkeedii maxaa kaba mid ah khamradii waan haynaayo iyada dee naskiiba inoogu yimi oo qur-aankii iyo xadiiskiiba inoogu yimi oo qiyaas maaha baabkeed taas waan haysanaa laakiin markan nidhi xukumkan waxay ciladiisu tahay iskaar waxyaalahan kale ee caqliga dooriya ayaa meeshii imanaya naskuna kuba iman marka wax kasta oo aynu ka helno khaasiyadan ah iskaar inuu caqliga doorinayo xukumkiina meeshii waa imanayaa xaaraamnimadkii oo ciladii dee xukumkii baa laasimayo xaggii subuudku kuba laasimaya haddii taa la waayo iyadoo ciladii aan hayno aan aragno xukumkii oon jirin haddana oo taxriimkii aanu jirin iyada markaa dee ciladiibaa buraysaba oo ciladii inay cilo noqoto meeshii way kaba baxaysaa waata uu inoo keeni doono markuu halkan kasii farcinayo markaa masalo wakalkaydi waducmi miiskiiba weeye waxa la miisaya iyo cuntanimo ee kolay ciladan ashyaadan lixdeeda rabowga ah ciladeedu cilo mustanbada ay ahayd naskii wuxuu ku yimi ashyaada sheegitaankeedaoo kale ciladaasaa laydinku diidayna lamay socon culimmaduna ijtihaadkoodii iyo duruqdii ay cilada ku soo saari jireen iyagoo taasna xataa aan aragtidoodu mid noqon ayay ciladii ay bal soo saareenoo ninba ama dee ay mujtahidba shay buu u arkay inay ciladan keentay ribada tahay marka ciladaa waasidadeedu isagu la soo baxay ayuu xukumkiina ku gudbiyey oo wixii aan mansuus ahayneen ashyaada ahaynee ciladii la wadaagsaday ayuu xukumkii u gudbiyey aqwaashaa markaa meesha jirta xagga ciladan waxyaalahan khaasatan afar shay bay ahayn xaggan cuntooyinka dee bal markaa bal haddaan milixna iskaba raacnaba waxyaalihii dee cuntooyinka ah ciladan ay bacd alculamaa yidhaaheen waa ciladan keenaysa jarayaanu riba waxay ka dhigeen waxaan inuu yahay horta wax makiila oo la miisayo iyo inuu yahay weliba cunto dadku dee cuntada u ah een fawaakihiyo waxyaalaha aanu ahayn haddaa markaan xukumkii uga dhigno xukumku halkan maanta wuxuu noqonayaa riba inay gelayso waxaan raba uu yahay riba hadday gashana haddaan shuruudii la ilaalin xurmadii ribada imanaysa markaan ciladii ka dhigna kayl iyo docmi waa cilo xukumkuna waxa weeyaan dee waa xaaraamnimo inay riba meeshii kaba imanaysee matalan marka maxay noqonaysaa cilada ibtiraadkeed fa kulamaa markastoo wujida la helo alkaylu kayl iyo wadacmu cuntanimo macnaa shaygii uu noqdo wax makiiloo madcuuma xaruma riba fiihi ribadii xaaraan bay dhexdiisii noqon ujeedadu riba ka imanayso riba gelaysa marka jinsigiisii ama noociisii lagu iibinayo haddaan shuruudii taa lagaga badbaadaye la dhowrin oo bal markaa haddii aan ciladii kayl iyo ducmi kaba dhigno waa qolooyinkii taa de waa axad al aqwaal ee maxay noqon ciladu waa inay mudarido noqoto sida ciladan ay qiyaasna u gasho wixii aan mansuus ahay ee cuntooyinkii kale ahaa aynu dee iyadii xukumkii tan ilahayd aan ugu gudbino qiyaas baabkii marka markastoo keelkiiyo ducmigii la helo shay xaruma riba fiih haddii taasi aan la helin ciladii baa naqdi ku imanaya wlmuraadu bimacluulaatiha wuxuu ihi an tandarida fii macluulaatiha macluulaadkeedii waa inay mudarid ku noqoto ayuu yidhi macluulaadkan waxaa looga jeedaa al axkaamu axkaamtii almucalalatu la cileeyey bihaa ciladan lagu cileeyo ujeedadu waa xukumkii markaa laga dhigay dee ciladan inay ciladii keentayba ay tahay ee iyadu soo jiiday xukumkan ee xukumkaniba uu ku cilaysnaa waa axkaamtii laguba cilaynayo maxay noqon axkaamtii ka taxriimi riba fi lburi waaba ciladii qamadida oo kale ribadu inay gelayso oo riba ay kaba imanayso de mala daahirkuna waxaa halkan layidhaha ka jariyaani riba fi lburi bal taasoo kale weeye marka taxriimkaasi eeg waa xukum hadda eegow ama jarayaanu riba waa xukumun laakiin muxuu noqonayaa mucalalun wuxuu ku cilaysan yahay bilkayli waducmi calaa axad alaqwaal sidaan soo sheegnay kole dabcadiisii hore kitaabkana intan bedelkeeda ka taxriimi alkhamri mucalalun biliskaarba wey waa khamrada taxriimkeedii waa xukumkii kaasi waa mucalalkii xukumkii mucalalka ahaa maxaa lagu cileeyey oo cilo loogaba yeelay biliskaar iskaarkan wax sakraaban marka waxyaalahan kale ee amase isbiirtada iyo wixan cadarada qaarkood iyo waxyaalahan dee caqliga doorinaya haddii la cabo maxay noqonaysaa yaanay mansuus ahadna ciladii baan ka helaynaa ciladii iskaarkaa ku sugan ciladiina waa tan ay noqotay dee antadarida fii macluumaatiha saas ay noqoto in talaasum xukumkan iyo ciladan ka dhaxeeyo xagga hubuudka markaan ibdiraad ka hadlayn iyo dardi waayo incikaas baa inoo iman doonoo ah talaasum inuu ka dhaxeeyo ciladan iyo xukumka xagga nafyigana aamusa de waa maxay adag talaasum uu ka dhaxeeyo taasna way noo dambeeya haddaba bal markaa markan taa eegne dardigii muxuu noqonayaa suuro kasta ama shay kasta uu caqligii doorinaya ciladii baan haynaa soo maa xukumkii baan siinaynaa xukumkii taxriimkaa waa waxyaalaha iyada cilada looga dhigay inay had iyo goor dee ay isku xidhnaanayaan islaasimayaan oo marka iyadii la helaba xukumkii aan helayno haddii aan iyadii intan hele xukumkii weyno taas waa ka imaku inoo tafriicinayaa taas oo masaladan buu ka farcinayaa wa qowluhu saaxib almatni qowlkiisii ama musanifka qowlkiisii uu yidhi falaa tantaqidu lafdan walaa macnan falaa tantaqidu markaa waxay farci ka tahay halkii an tadarida fii macluulaatiha waa inay dee noqoto mid joogto ah mustamir ah daa'imo ah waxyaalihii iyada lagu cileeyo oo falaa tantaqidu aanay burin waa ciladii lafdan lafdinimo aanay ku burinoo xaggii lafdigeedu aanu burin walaa macnan macno ahaanna aanay ku burin sharaxa ayaa inoogu iman umuurahaasi haadaakani waa qowlkan falaa tantaqidu lafdan walaa macnan tafriicun waa tafriic macnaa wuxuu ka farciyey oo uu ka soo farcoomayaa calaa shardiyati lidiraadi idiraadkan aan idhi an tadarida fii macluulaatiha inay talaasim ka dhaxeeyo xukumkii iyo ciladii xagga subuudka taas buu shardinimadiisaas ayuu kasii farcoomayaa walintiqaadu intiqaadkuna an yuujada in la helo weeye alwasf wasfigu waa ciladii maanta in iyada ah wasfi mundabid ah oo dee kan waxa weeyaan shaygan deeta waxa weeyaan aan ka helayno asalkiiba faracii wasfigii in la helo fii suuratin suuro min asuwari waa ciladii aan la helo suuro suurooyinka kaba mid ah walaa yuujada aan la helin macahu maca alwasfi wasfiga maciisa alxukmu xukumkii aan la helin taas baa intiqaad noqonaysa shidadu ciladii baa burayso macnaa uma suubanaysa markaa in wax lagu cileeyo say ku buraysaa muxuu noqon kollay dee waxyaalaha buriyaa intanuun ma aha kitaabkaa in yar inooga sheego waa yar unbuu ka tilmaamaye waxaan helaynaa ciladii baan helay misaal ahaan ciladii baabaan helay waa kiilka iyo docmigaas baa wax ka helay waxiiba haddana muxuu noqday xukumkii ahaa jarayaanu riba ayaan meesha jirin oynu weynay markaa dee markii horena waa ta aan idhi xukumkan waxa keenay ee ciladiisu ay tahay waaba alkeyl wa ducmu marka waxaan helay cilada nafteedii wasfigii keylkiiyo ducmigiio haddana xukumkii aanu jirin iyada markaa maxay tahay dee wixii haddii uu xukum ciladani ay ciladii tahay way islaasimi lahaayeenoo markan hellaba xukumkii baan hellaynay kol haddii ciladii ay maanta joogto xukumkiina aynaan helin markaa ciladii waxaa ku yimi intiqaad iyo buritaan baa kuba yimi bal taas baa intiqaad la yidhaahaa kollay hadalkeedaa yar dheeraan doona amhiladna wuu yar dambaysiin doonaa bal markaas waxyaale bal taas baa intiqaadka iyo ciladoo burta ay noqonaysaa taawey wahaadaa kani noocan intiqaadka intiqaadkan am naqdina waa la yidhaahaa ama naqdiga oo ah wasfigii ama ciladii oo leh oo haddana xukumkii meeshii uu ka hadho waa takhalufu alxukmi can ilcila weeye xukumkii baa ka hadhaya ciladii ma wada soconayaanoo ciladoon helay ayuunbaaba xukumkii la waayaya kaas min alqawaadixi waxyaalaha wax dhaawaca ee dee xaggan qiyaaska marka la joogo allatii taas qawaadixdaasoo tubduri burista alqiyaasa qiyaaskuu kaba mid yahay wa yusamaa waxa lamagu magacaabaa naqda burin qiyaaskii walow dee aad malaad dareemaysaan socoobo haddana waxaan ka arkaynaa waa waxyaalo hordhaci ah ama waxyaalo koobane qiyaasku kollay dee waana qumuudkiisa ama dee kolley waa wax aada u daqiiqo dee waabatan dee waa ninka waxyaalahan adeegsanaya isticmaalaya umuurahana hagaag u dabdinaya waa nin mujtahid oo heer aada u sarreeya ama qoontiisu ay tahay marka waxyaalo badan baa inaga maqano halkan uu deetani tilmaanuun ay tahayoo waxa qawaadixul cillo laydhaah baa jiro dee waxoogaa ah amsiladiisana dee kutubta mudawalaadka iyo waxyaalahaas waa waxnoo dhammaynu kama taabanayno baltan baa qawaadixdii baa kan baa kaba mid ah waxyaalaha aanu halkan midna kaba taaban oo masaalikul cillo la yidhaahna way jiraan oo ah cilada dee inay mid waa tan nasku kuba yimi sax uma baahmin ba haddii naski kuba yimi laakiin haddii waxa weeyaan aanu ciladii mansuusto ahayn ama mid lagu ijmaacay aanayn mustanbado ay tahay istimbaad waa ijtihaad bay markaa kuba timi duruqdayn kula soo baxaynaan cilanimadii aanoo ku gaadhaynaa taasna masaalikul cila laydha waa duruqda cilado iyaduna anwaac bay noqon sida qawaadixduba anwaac ay u noqonayso waana meelahan dee waxa weeyaan sii xeelka dheer ee qiyaaska bal haddaba markaa tan aan joogno waxyaalahan imika waaba tacriifaad iyo shuruuddii uu lahaa waxyaalahan arkaantii in yaroo kaba mida waxaan aan arkaynaa maaha dee qiyaaska maana bal haddaba markaa waxa ay tahay waxa qaadixaas la yidhaha haddii ay dhacdo suuradan uu inoo sheegaya waa suuro aan sooba koobee aan idhaaha takhallufu alxukmi can ilcila ciladii baa la helay xukumkiina lama socdo meeshii ama taxriimkii ama wixii kale xukumkii meeshii ma jiro ama wixii kale ay kolba xukum ahaabaan ayn suurada ka hadhay haddii suuro suurooyinkii ka mida iyadoo wasfigii aan hayno ciladii aanay jirmay xukumkii jirin taa waxaa lagu magacaabaa naqdi baa lagu magacaabayo wuxuu qaadixiya dhaawacaya ciladii ciladii ayuu burinayaa markaa cilo maaha tani oo waxaweye waa kaa buriyo dee hadday ciladii tahay waxaa la helilaa markastoo ciladii la helo xukumkiiba in la helaa meeshii ibdiraadkiiba imikana ibdiraadkii baan jirin marka wuxu uhi walaa xaajata liqowli lmusanifi baahi loo qabaana ma jirto musanifka qowlkiisii uu yidhi lafdan lafdi uu yidhi taas wax baahi aynu u qabnaa oo falaa tantaqidu lafdan wuxuu yihi liannahu ida intaqada macnaa lafdigan ama waxaan wax lagu cilaynayo wasfigan dheh wasfigii buu imika cil ahaan mayn celinayna wasfi ahaan baan ugu celinaynaa ida intaqada wasfigaasi hadduu burida cilada laga cabiray macnan macno ahaan hadduu u buro intaqada waa buraya lafdan dee wixii waa macnahan baa maqsuud ahaaye laftigiisna markaa ictibaar ma yeelanayo oo waa buraya marka waa wax islaasimaya oo laftigan macnan oy burto ayaabay naga filan bal culimmada qaarkood ama shuraaxda qaarkood halkan waxay idhaahaanba dee walaa intanoo kale uma baahnayn falaa tantaqud oo keliya inoogu baahnaa lafdi iyo macnaba inuu sheego waxba umaynaan baahnayn xataa haddii uu iskaba daayo wa min shardicilati an tadarida fii macluulaatiha inuu ku joogsado de waa inay markaan idiraadki jirin ayaa naqdigani imanayaaye wuxunbuu malaa taa ula yimi si uusii yar tafsiriyo lafdigan iyo macnahan uuu jeeday wuxuu uga jeeday uusii caddeeye taa horaaba inaga filaydoo intan hadalka hore ayuunbuu sii caddayn iyo tafsiid ama tafriic u yahayba bal low iqtasara hadduu gaabsado almusanifu calaa qowlihi falaa tantaqidu lakafa wuu inagu fillaan lahaaba lianna alcilata ciladu laa takuunu ma noqonaysa ilaa macnan macno uun mooye waalalfaadu alfaaduna inay imika daalatun calayha alfaadani way tilmaamaysaa un dee kolliba macnihii waxa u ah waxa weeyaan dee weel u ah wixii uu ku muuqanay waa ina macno keligii la sheegi karaa ma jirtee lafdigan laga cabirayo lafdigan macnuunbaa laga cabiray markaa lafdigan weeli unbuu u yahay ama wica unbuu u noqonayaa macnihii marka wuxu uhi walacalla waxaa laga yaabaa jamaaca baynahumaa sheekhu inuu labadooda lafdiga iyo macnaha isugu geeyey lilidaaxi wata'kiidi caddayn iyo adkaynuun inuu isugu geeyo macnuu noqdo ay falaa yantaqidu aanu burin lafsulcilati cilada laftigeedu aanu burin walaa macnaha macnaheedna aanu burin oo de waxa weeye waa intiqaadu lafdina waa taaan soo sheegno wasfigii cilada laga cabiray baa la helayaa iyadoon xukumkii jirin waa laftigii bal markaa ama alfaadihii lagaba cabiray dee wixii weyaan awsaaftii laga cabiray cilada ayaan helaynaa iyadoona xukumku jirin xagga macnana macnihii waxaan lagu cileeyey ayaa wixii aan ka helaynaa iyadoonu xukumkii jirinun waa islaazimayaan waa isla midun bal barhkood waxay ka dhigaan mujarada istilaaxun waxan inay tahay gees kale muxuu yihi aw yuqaalu amase waxa la odhanayaa in kaanat alcilatu ciladu hadday tahay murakabatan mid layseegeeyey min ciddati awsaafin awsaaf tirowday oo laba wasfiya wax ka badan laysaga keenay nudira ila lafdi markaa haddee alfaad mutacadidaan isticmaalaynaa ee lafdigaan eegaynaa wain kaanat hadday tahay amran waaxidan amar keliya hadday tahayna nudira ilaa macnan macnihii lafdiga ama ila almacnaaba ayaa daahir eeh macnaheedii baan eegaynaa oo maalan markan qisaastu waxaan keenaya aan nidhaahno alqatlu alcamdu alcudwaanu saddex lafdi oo waa ciddata awsaaf oo imakeen haddii qatligii oo jira alcamdu meesha ay ka baxdo inay qisaastii ma imanayso haddii qatligii camdigaayoo jira alcudwaan meesha ay ka baxday qisaastii ma imanayso alfaadahan saddexda ayay imaka ciladii waa cilo murakabaa markaa la ydhaahdo waayo qatliguna waa wasfi alcamduna waa wasfi alcudwaanna waa wasfi isugeyntoodan baa ciladii soo baxay inoo noqonaysa ciladii oo qisaas ka waajibinaysa haddii xataa awsaafta waxaan layseegi ama awsaaftan isu tagtay miduu meesha uu ka baxo ee naqdigi waa imanaya ama takhsiisa laba idhaah barhkooda agtoodii haddaba bal markaa taasoo kale markay ciladu murakabo tahay alfaadaa la eegayaayo waxaa la odhanayaa markaa haddii wuxuun ku yimaado sejiis awsaaftaa ka mid oo meesha kaba baxay lafdi ahaan bay u burtay taasi waa ciladii murakabada ahayd bal haddaan si kale loo tawjiihay weeye kolli waa mujarada istilaaxuun falaa tantaqudu baa inagu filayd ama hadalkii hore lagu kaaftoomeen haddii dee laakiin uu yahay wax keliya uun sida aliskaar oo kale sakhraamin marka waa macnun baan eegaynaa waa macnahan lagu cileeyo in iyado alfaad mutacadida isagamay iman waa cilada mufradada iyada markaasna waxaan odhanaynaa macno dee kaa iyada murakabadaana lafdi ahaan aanay u burin oo kan kalena macnaahaan aanay u burin taasna waa la odhan karaa oo la kala qaado ciladii murakabada ahayd iyo tii kale oo markaa laftanna tii murakabad ahayd laga dhigo wala macnana tii dee iyado macnaha keliya ahaydba lagaba dhigo wuxuu nadira ilaa macnan ama ila lmacnaa waayo markii horeba ila lafdiguu yidhi iminkana ila lmacnaa baa toosan wasayatii in sha allahu mihaalu dalika bal mihaal baa inoo soo socdo walow tan aan wax ka yar sheegay marka wuxuu ihi waclam waxaad ogaataa ana almusanifa waa musanifkan asalka lihi camama wuxuu caam yeelay annaqda burintii ay buraysay ama burindii ay buraysay ciladu ayuu caam yeelay wahuwa naqdiguna takhalufu lxukmi xukumkii oo meesha ka hadhaa laydhaha wasfigii oo jooga oo xukumkiina uu meeshii ka baxoonu joogin haddaba suu ku caam yeelay waa sawaaun waxa siman kaana ahaayaa limaanicin maanic hor joogsaday aw ligayri maanicin ama maanic la-aan oo kon haddii la helo takhallufka marka tacmiimka aan isticmaalno fayafsidu uu fasahaadayaa alqiyaasu qiyaaskii baa fasahaadi wa huwa isaguna maa kii weeye mashaa uu ku socday calayhi korkiisa fii jamci ljawaamici kitaabka jamculjawaamic laydhaaho ibnu subki waa taajuddiinkii lahaa uu ku socdo waa si uu ku tegay wa naqalahu waxaanu ka soo naqliyey can ishaaficiyi shaafici wakhtaarahu jamaacatun jamaacana way doorteen bal markaa taas buu caam yeelo ujeedadu waxa weeyaan imaka halkan hadalkii muu dhammaanba uu inoo socdaaye markana uu yihi wa min shardi alcilati an tadarida facmu fii macluulaatiha uu kana sii farciyey falaa tantaqidu lafdan walaa macnan sidaasuu ku daayo muu raacin dee ilaa limaanicin iyo waxaas ama lifaqdi shardin iyo wax mooye oo muu qaydin oo kamuu dhigin oo wuxuubuu yidhi inaanay burin bal inaanay burin buu yidhi markaa ta hadalkiisu muxuu keenayaa kol haddii la waayo xukumkii iyadoo wasfigii jiro ama maanic marka dambe yimi oo xukumkaas inuu fulo hor joogsaday oo la helay suuradan waxa loo waayay haba noqoto ama shardi marka horeba ee xukumku lahaa oo bal masalan meesha kaba baxay oo raad ku yeeshay markaa xukumkii iyadoo cilladu joogto haba noqotee waxa weeyaan kol haddii aan helo uun suuro xukumkii uun jirin iyadoo ciladii ay jirto ciladii way burtay waa qaadix naqdi baa yidhi ama dee waxa way burtay markaa ciladii taas buu caam yeelay markaa qolooyin baana doortay buu idhi laakiin ayimo kaloo ka badan ra'yigood muxuu yihi waa kan wayara aakharuuna kuwo kale waxay qabaan ana takhalufa alxukmi xukumkii oo hadha can ilwasfi wasfiga kaba hadha fiihi tafsiil waa la kala qaadaya muxuu u hadhay baa la odhanaya waxaa maanta wasfigii waan haynaaye xukumkii aan halkan uga weynay tafsiil baa ku sugan fain kaana hadduu yahay takhallufkaasi liajri maanicin wax manciyey daraaddii maanic daraaddii manicaasoo manaca horjoogsaday oo manciyey min taasiirilcilati cillada raadaynteeda ay dee raadaysay xukumkii keento taas uu yahay aw lifaqdi shardi taasiiriha ama taasiirka cilladu ay xukumkan raad ku yeelatay soo jiiday keento shardigii uu lahaa oo la waayay taa daraaddeed un takhallufku uuba yimi falaa yakuunu daalika kaasi ma noqonayo takhallufkaasi mubtilan mid burinaya bilcilati ciladii mid burinaya ma noqonayo bal huwa isagu takhsiisun laha ciladii buu khaas yeelayoo suuradan baa ka baxaysa takhsiiskii horeynu soo maroo kale suuradan maanta xukumkii uu kaba hadhay ee maanic daraaddeed uu hadhay loo waayey ama shardi oo la waayey daraaddii ayaynu ka saaraynaa ciladii oo ciladu suuradaa raad kuma yeelanayso laakiin suurooyinkii kale een maanicaasi jirin ama shardigii aan helay ciladii waxay noqonaysaa cilo xukumkii keenta ee cilo burta ma noqonayso markaasoo bal huwa takhsiisun laha wailaa haddii laakiin waxan ay u hadhay waa tafsiilkii waxaan xukumkii loo waayey iyo takhallufkani uu yahay iyadoon maanic jirin iyadoon dee shardi la waayey aanu jirin ayuunbaa oo wasfigii joogo ayaan la helinna xukumkii fahuwa naqdun waa ibdaalun waa burin iyo de waxa weeyaan ciladii la burinayo weeyo ciladii ay burayso wabihi macnaa tafsiilkan in la geliyo ayuu qaala ku qowlay tilmasaaniyo ninka meesha tilmaastaan la yidhaah waa dhulka maqribkaas sha ayuu ahaaye loo nisbeeyey fii miftaaxi lusuul fii miftaaxi lwusuul kitaab uu leeyahay oo la yidhaah miftaaxu lwusuul fii takhriiji alfuruuci cala alusuul oo la madbaceeyey horena uu inoogaba soo naqliyey waxyaalo balkaas ayaa waxa weeye ayuu saa kuba qowlay tilmisaanganna waa nin maxamed ibnu axmed la yidhaah ibnu cali adaarisadii dee maqaaribtaa degaysay ee aalubeytka kaba mid ahayd buu kaba midiyo waa nin xasani astad waxaa aada loogu yaqaanaa ashariifu tilmasaani waqtigiisiina imaamnimada maalikiyada ayaaba dee ahaa ayaa isaga dee malaa waxa weyaan heerkii ama isagu u ahaaba halkiisa ayay kuba intihootayoo wuxuu ahaa sheekh almaalikiyati fii casrin marka la eega maqribkaa shishe todobaboqoliyokooiyotoddobaatankina hijro dhimashadiisa ahayd waa ninkaasba isagu wuxuu qowlkaasi kuba tegay wanasabahu shinqiidiyo waa saaxib al adwaagii macruufka ahaa ee casrigeenanba ahaa de waxa weeyaan ama dee waxoogaa imaka koley afartan iyo sanadood buu mootan yahay shinqiidina uu u nisbeeyey liakhari alculamaai culimada intooda badan buu kala qaadkaa u nisbeeyey bal hadda misaalkii iyadoon hore usoo yar tilmaamay ayuu inoo sheegaya wuxuu ihi wamihaalu naqdi naqdiga misaalkiis waxa wey an yuqaala in la yidhaaho alqatlu lcamdu lcudwaanu waa qatliga camdiga cudwaanka ee qatligii waan garanaynaa alcamdina waa inaanu khada ahayn u ruuxun dilkan u badrheedho ama alcudwaan waa inuu bikeyri xaqin yahay waa gardaro oo dee hadduu ninku qatligii aan hayno oon camdigii hayne laakiin nin wax ka dilay buu qisaasanayaa ama ruuxa qatli ku waajibaa la dilayaa taasi iyadu dee maaha lafdigan cudwaan waa xaqkaasi ee alcudwaan waxa weeyaan waa xaqdarro loo bareedhay oo wax lagu dilay taas bay noqon haddaba taasi cilatun cillo waxay u tahay liwujuubi alqisaasi ijmaacan qisaasta waajibitaankeeda ay waajibayso dee waa ijmaac ahaanba oo marka ruuxii dilkiisan qisaasi kaba imanayso waa in wasfigan la helo awsaaftan murakabada ay laysu geeyey qatli camdi oo cudwaana laakiin maxaa jira naqdi baa ku yimi halkan oo kale dee qolooyinka iyagu aan kala qaadin isla dee imaka matiga si inoogu taallo kor qolooyina u nisbeeyey waxay noqonaysaa taa ayaan lagu cilayn bay noqonoo ciladii way burtaa la odhanaya ciladan laakiin yantaqadu wuu burayaa daalika kaasi muxuu ku burayaa biqatli lwaalidi waalidka dilitaankiisa waladahu ilmihiisa uu dilo fa innahu laa yajibu lqisaasu halkaa qisaasi kama waajibayso dee isagoo waalidkiisii ahaa wujuudkiisaba sabab u ahaa isagoo cadamkiisa iyo in meesha laba dilo sabab uma noqonayo falaa yuqtalu bihi haddii uu dilo iyadoo eeg waa dilay waa camdi waa qatli waa cudwaan waalidba laakiin weeye markaa lama dilayo maca wujuudi alcilati ciladii oo jirta daraaddeed wahiya alawsaafu alhalaathatu waa wasfiyadii saddexdaa ciladu alqatlu waalcamdu waalcudwaanu bal markaa taasoo kale naqdibaaba la odhanoo qolooyinkan tacmiimiyaa naqdibay kaba dhigi walow dee taa qisaastu ay tahay halkan takhsiisuun ay tahay macno markaa maxaan haynaa waxaan bal haddii waalid waladkiisa dilo qatligii camdiga ahaa ee cudwaankaa waa jira dee waa ciladii waan la haynaa markaa ciladuna maxaa ka dhalanayay oy keenaysay alqisaas wujuub alqisaas meeshaasaa imanaysay suuradanna dee waalidka waalidkiisa looma dilo ooyada taas loomaba dilo marka maxaa la odhanayaa wasfigii oo jira ayaa xukumkii la waayey marka kol haddii wasfigii oo jira oo wasfiga awsaaftii aan helay aan takhallufal xukmi oo qisaastii aanay meeshan kaba iman amaani ka waajibin dee ciladii ayaa buraysa waa haddii la tacmiimiyo laakiin waa kan tafsiirka marka la geliyo culimadu u badayn maxaa la odhanayaa fa yuqaalu halkan waxaa la odhan in alcilata ciladii oo iminka xukumkii iskamuu hadhinuun ciladii maanta takhallafat way hadhay oo ujeedadu waa xukumkii way ka gooni noqotay limaanicin maanic meesha jira daraaddeed wa huwa maanicaasna al ubuwatu aabbanimo weeye ama dee asalnimo iyo waalidnimoon liannahaa ubuwadani maanicatun waxay manceeysay hor joogsanaysaa min taasiiri alcilati cilada raadaynteeda ay raadayso filxukmi ciladu inay keento xukumkii ayay maanta hor joogsanaysaa falaa yuqaalu lama odhanayo haadihi alcilatu ciladani manqudatun waa mid burtay lama odhanayo litakhalufi xukmi canha xukumkii oo ka hadhay canhaa can ilcilati fii hadihi suurati suuradan taa daraaddeed looma odhanayo bal hiya cilatun ciladani way jirtaa oo qatliga camdigae cudwaankii qisaas buu keenayaa qisaas baa waajibaysa taasi way jirtaaye laakiin halkan maxaan odhanaynaa waa cilo ciladii may burin waa la khaas yeelan suuradunba ka baxday intii kale waa inoo baaqin manaca waxaa hor joogsaday min taasiirihaa raadaynteeda ay raadaysay xukumkii keento maanicun maanic maanicanna waa ubuwadii marka hadday suuradan ka burtay oo suuradan aanay raad ku yeelan suuradan waxaan karsianu dee waxyaalihii takhsiiskaan ugu soo marray xukumkii caamka afraaddii badnayd ee hoos gelaysay suuro aan ka saari saaro dee daliil kala saarayoo kale falaa tabtulu ma burayso ciladii fii khayrillah bicidii aan aabba ahayn aabbihii ama waalidkii ayuunbaaba halkan joogaya ee wixii aan bal waalidkii ahayn ubuwo ama umuumo oo kale waa isla midu iyada ma burayso xukumkii waa halkii oo qatliga camdiga cudwaanka qisaastiibuu keenaya fa kulamaa markastoo wajiida la helo alqatlu alcamdu alcudwaanu maxaan odhanaynaa waa la takhsiisiye min kayri il abi wanaxwi ciddii kale usuushi wajaba alqisaasu qisaastii way waajibaysaa waayo xaysu meeloo laa maanica min taasiira dee kol haddaanay usuulnimo ama aabbannimo iyo waalidnimo aanay jirin wax maanico taasiirkeedii hor joogsanayaa ma jirto wahaada markaa takhallufka noocaan ah ama dee naqdubu waa burin ciladiiba ay burayso calaa ra'yi alawaliina kuwii hore dee matigaba sidiisa daahirka kalaamkiisuna u ahaa wa takhsiisun takhsiis ciladii la khaas yeelay weeye cala alqowli athaanii qowlka labaad bal taasi waa misaal baan helay wa mihaalu faqdi shardi shardiga oo la waayay mihaalkiina azina zinadiiba weeye ama zinadu cilatun lilrajmi ijmaacan horta zinadu cilo waxay u tahay rajmi ruuxii dhagax lagu dilo waana wax lagu ijmaacsan yahay laakiin maxaa jira maha zina dhammaanteeda wa sharduhu markay rajmiga uu la imanayo waa sharduhu shardu rajmi weeye rajmiga shardigiisu alixsaanu ruuxu inuu muxsan yahay weeye baltaase faidaa takhallafa alxukmu xukumkii hadduu hadho wahuwa rajmu rajmigii weeyo xukumkii la helin maca wujuudi alcilati ciladii oo jirta daraaddeed wahiya ciladna azina zinadii weeye falaa yuqaalu lama odhanayo inahaa cilatun manquudatun waa cilo burtay lama odhanayo sababtuna waxa weeye dee inay haddii sinadiiba aan helno ruux bikriya uu yahay xaddiisu jardi bay ahaydee rajmi bay ahayn markaa marka ay sinadu rajmiga keenayso shardi waxay u ahayd inuu ruuxu muxsan yahay shardigii baa la waayey shardigaa la waayey daraaddeed lama odhanayo cilladiiba way burtay oo rajmiga sinadu ma keenayso lama odhanayo suuro kastaba waayo bal cilatun waa cillo uun takhallafa uu hadhay meesha uu ka baxay dee xukumkeedii ama uu hadhay shardu ta'siiriha raadayntii ay raadaynaysay xukumka raad ku yeelanaysay xukumka keenaysay shardigiisii ayuunbaa baxay markaa taas baan loo helin laakiin suurooyinkii kale shardigeeda la helayay waa la helayaa bal markaa tan oo kalena ciladii may burin ee waa takhsiisunbaa kuba yimi dee qolooyinkaa tacmiiminayana naqdibaa iyada agtooda noqonee laakiin dee qowlkii sawaabkabaa kan ah bal haddaba wainkaana hadduu yahay takhaluf oo waa takhalufu alcilati can alxukmi oo waa xukumkii oo meeshii waxa hadhayaana waa xukumkii ciladii way jirtaa xukumkii baa la waaya ligayri daalika madkuurkaa keyrkii maanic ma jiro shardigiina waa la hayaa haddana xukumkii iyo ciladiibaa kala go-ay oo kala hadhay oo ciladii aynu halla ayaynu xukumkii weynay lam yasixa tacliilba ciladaasi waa cilo maaha haddaba in wax lagu cileeyo taas oo xukumkaa cilo looga dhigaa ma ansaxayso waayo hadday dee cilo dhaba tahay waa la heli lahaa xukumkaiyo iyaduna may kala go-een may kala hadheen way islaasimi lahaayeen lam yasixa tacliilba kamaa low qiila waa haddii laba yidhaaho tajibu way waajibaysaa azakaatu zakadu fi lmawaashii waa mawaashid waa geel iyo adhigeeda lodii qiyaasan cala alamwaali iyadoo xoolihii kale ay saka ka waajibaysa aan uga qiyaas qaadanayno maxaa ciladu ay tahay jaamicu waa kaase bijaamici dafci xaajati lfaqiiri ruuxii faqiirka baahidiisa dafcinteedii awditaankeeda la awdayo dee marka intaa sakadii laba siiyo ruuxii ayaa baahidii ku baahi baxaya kale cibaaradan qiyaasan cala alamwaal shuraaxda kaloo dhimiciya may dhigan waayo halkan qiyaaskii maaha ee xukumkii imanka qiyaasnimo iyo waxaan uga qiyaas qaadna xukumkii kuma sugayno xukumkii mawaashidii sakadii way inoo sugan tahayba laakiin maxay tahay bal sakadii maxay u waajibtay cilada xukumkaasi matay sidii waxa weeyaan arigi waa mansuus geeri waa mansuus lodiina waa tii nusuusi kuba timi aan koya bal marka ay kuba timi waxyaalaha naskiibaa sakadii oo ilaah baa subxaana watacaala ku waajibiya rasuulkuna uu inoo cadeeyey sakadii naskiibay kuba timi laakiin waxaan doondoonaynaa ciladan xoolahan keenay inay saka ka waajibto de markaan ciladaan heelno ayaa haddii aan helno amwaal kale iyo xoolo kale oo ciladii aan ka helnay waxyaalo kaleoo amwaala oon iyaga ahayn oo ciladii aan ka helnay ayaynu markaa dee uga qiyaas qaadanaynayo iyaduna aan odhanay sakada ka waajiba inay kuwan maaha qiyaas ahaan qiyaasi ma jirto waayo maxalli oo kale sharaxiisa oo kale sharaxa aan maalmo dhoweyn uu wax ka soo naqliyey ibnu salaax dee bal loo nisbeeyey tilmidkiisa ibnulfirkaaxna aan maalinta dhoweysan sheegayey labadaba ay taallo iyadoo labadii kitaab madbuuciyiino kitaab keliya uyo labadooda ay loo kala wada nisbeeyo waliba muxaqiqa mid kastaaba iyo waxa weeyaan nunde waxa weeyaan quratul cayn oo kale iyo balqolooyinkii kale ama xaashiyadii nafaxaad ee dhammaanba cibaaradani lamay socono wuxunbaaba ahayd inagoo nidhaahna sakadii way waajibaysaa oo xukumkii wujuubkan sakadaynu garanayna mansuuskan ku cilayna cillo uga dhignay ah dafcu xaajati lfaqiir ruuxii faqiirkaa xaajadiisibaa meeshan ee marka waxaan wax laga siiyo uu ku baahi baxaya ama way ku awdmaysaaba bal taas aan kuba cilayno marka taasoo kale fa yuqaalu waxaa la odhanayaa ina tacliila cilayntan lagu cileeyey sakada wujuubkeeda cala almuwaashiri qiyaas imka waan iska dhigay intaas waayo kutubtiina dee meesha ayn waxaweyaan asalka ahayd ama shuraaxdii kaba horreysay iyo weliba raggii hore shuraaxdoodii waaweyne cibaaradu lamay socon tanna qiyaasba maaha baabkeed oo mawaashida sakadooda kuma sugayna qiyaas waxaa la odhanayaa tacliilu bidafci xaajati alfaqiir in ruuxii faqiirkaa xaajadiisii lagu awdayo ama la daafacayo lagu horjoogsan baahidaas ayaa sakadan keentay wujuubkeeda waa taa haddii aan nidhaahno inu saa ku cilayno dafcigaasi qad takhallafa waa hadhay alxukmu xukumkii canha waa can waxaweyaan ciladan ah dafcu xaajati alfaqiir fi ljawaahiri jawaahirtii ka la-aali se lu-lu-iyoo kale waa lisalaaxiyataha suubadida ay u suubato lidafci xaajati alfaqiiri ruuxii faqiirkaa xaajadiisa dafcinteedii bay u suubataa wamaca haada iyaday taasi jirto salaaxiyadaasi falaa zakaata fiiha waxyaalaha jawaahirtaa zaka kama waajibto fahiya markaa dafcu xaajati alfaqiir waa cilatun cilo manquudatun burtay حيث وجد والهلي المعنى معنيه المعلل به وحلو إلا دفع حاجة الفقير وهو دفع حاجة الفقير ولم يوجد لما يرين الحكم حكمك وهو وجوب الزكاة الزكاة واجب نمت كذي وي هل كان وحي إنه الشيء طبعا الذي مركي برتي وأنا تيمتني فلا تنتقد لفتا ولا معنى الذي برتي مانع ما هكين ماشي هرتوك سري ما جرو شرطي ولا واي ما جرتو إيضا معنيه اللي هلي باني حكم كتيرين markaasaan marka horeba idiin sheegay qiyaasa calamual meesha taa hadalkeennaan ka reebaynaa waxa weeyaan waa iyadoo nidhaahno bal imanka xoolaha waxay sakadu u waajibta xoolaha haddii la dhaqdo dafcu xaajati alfaqiir cilladu waa taa dee markaa macnihii aan ku cilaynay waa dafcu xaajati alfaqiir waxyaalaha jira sida jawaahirtoo kale macaadinta dee dahab iyo fida saka way ka waajibtaan bal jawaahirtani hadday rikaas iyo waxyaalaha noqoto barhkood waabay tacmiimiyaan ee ruuxii waxaabuu iska haystaa waxyaalaha macaadintan qaaliga oo lulu baabu haystaa waa wax waa wax dee qiimo aada u badan loo de waa shay nafiisa dee waxaasoo kalena waxaan yidhi kol hadday maalka iyo waxaa tahay way ku sugnaan layda diimaka sake lagu waajibiyo macnaha dafcu xaajati alfaqiir laakiin maxaa jira saka waxyaalaha kama waajibto dahabkiiyo fidadii ka waajibaysaa in noocan kale ee macaadintan kale nafiiska ee ruuxu haysto saka kama waajibto dambe markaa maxaa inoo soo baxay macnihii cillada laga dhigay oo ahaa dafcu xaajati alfaqiir waxaan ka helay laakiin aan xukumkii aanu jirin oo saka aanay ka waajibayn de markaa taasi maxay keenaysaa marka horeba cilladu inaanay taa ahayn oo cilladii ay cillo manquudo ah tahay oo burtay waa cilladaasi way burtay oo ciliyo uma suubato haddii ay u suubato meel kasta oo dafcu xaajati alfaqiir aan kaba helay ama taas laga heli karo sakadii baa meeshii iman lahayd laakiin imankaa suuradan aan helay marka maanic ma jiro shardi la waaye ma jiro marka waxay noqonaysaa cilladii inay cillo burto tahay oo wax kalaha lagu cileeyo waa maal naamiya ha la yidhaaho oo korayo oo dee istarmayo oo kaloo taas dahabkiiyo fudadina waa waxaan la rogrogo iyagii xataa hadduu ruuxu meel ku xidho isagaa rogrogi waaye de haddii bal maalan waa wax iyaguna usuu badan numugu usuu badan oo ya lacagtan caadigaaba lagu shaqaysanayba ruux hadduu meel uu ku kaydsado oo weliguun ama banki ama meelo ay taalo oo isdhimays inay waxba aanay ku kordhahayn dee taasi naaminimadii kama baxayso isaga ka saaray une way u suubataa inay barbaarto mar macna saasaa lagu cileeyo ila dafcu xaajati alfaqiir ee umuuro badan oon sakawi imaka ahayn ayaa noqon lahaa sakawi ciladii markaa waa cillo burtay taasoo kale waa intiqaadka ciladii misaal inoogu sheegay قوله ويلي ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات ويربير يهي كل ألكان سكير دينيا إن وحوا هيسقط كيننا ويا كل كتاب كأدق با موحي أد روح وغفير صدقهم با تاس أيوم با أه هذا الدين كما هذا أروح هذا دولا وحي رسالة نفضل أنت إيش مريا سادة فبلا حد يكرت سعادة بدين هدي لو يدي وحي وحبك ما حصوصنا لكن وحنا كفكر يكون نقضي الرعد ركرقي أو كره وحاس ma iloobo cashar ba ruux casharka uu kaga adkaa hadduu hagaag u raacoduu fahmo marka dambe waxaa dhici karta kii kale u iloobayo kan siduu ku ilooba way adkaanaysaa muhimku ma sahlana dee waa run in wixiina inooma wada dhammo waaba bilow haddii kutub waxoogaa la arkana waxaa dhici karta un bal in suurata ka duwan ama ka yar sarraysta la helo laakiin muhimku wuxunbaa furid u ah wax kastaba ama casharka jilicsan ama ha adkaadee waa dee muraajaco adag iyo ufirsi iyo rogrogid iyo ruuxu isagoo bal haddii uu dee aqoontaa leeyahayna wixii kale uu ku biirsan kara kitaabkii uu ku biirsado xagga daalcashada marka horta halkan raacdo haddii kalena bal intan uu suuro suuro uu bal hagaag isaga fahmo isaga dabdiyo wixina marka dambe iyagaa isfura allah subxaana watacaala aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم